cabdixakiin aad iyo aad baad walaalu mahadsan tahay buugga waxaa qoray qoraaga weyn ee caanka ee soomaaliyeed ee nuurudiin faarax waa noofalkii ama curintiisii ugu horreysay ee sheeka ah ee uu qoro wuxuu qoray kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo lixdankii isagoo markaa saddex iyo labaatan jir keliya ahaa waxbarashana kaga jiray waddanka hindiya toddobaatankii baa buuggan uu soo baxay buuggan af ingiriisiga crooked baa lagu yidhaahdaa af soomaalina waa feedh qalloocan markaa buuggani waxa weeye buug caan ka noqday adduunyada oo dhan oo dad fara badan oo soomaaliyana isagoo af ingiriisiga ay hore u akhristeen buugaagta nuurudiin faaraxna ilaa labaatan luqadood oo kala duwan baa lagu turjumay abaalmarino badanna oo caalamigana wuu helay qoraagaa iga codsaday inaan buuggan u turjumo sharaf weyn baana ii tahay waanan uga mahad celinaya
muxuu ka hadlayaa bal tusaalahaan oo kale buugaadayn bulshada u sharaxno buug wuxuu ka hadlayaa gabadh soomaaliyeed oo intay deegaanka qallaafo ku dhalatay iyadoo sagaal iyo toban jira awowgeed uu siiyey nin aada uga gadaweyn ama uga da'weyn dabadeedna bixinta awowgeed bixiyey bay saluugtay magaalada beledweyne ayay markaa imanaysaa dabadeedna waxaa u bilaabmaya turunturooyin aada iyo aada u fara badan oo maadaama ay nolol miyi ka timo magaalo ay soo gelayso kuwa ay la kulmi jireen dadka reer miyiga ahi wakhtigii dee magaalooyinkii cabdixakiino iyo miyiga noloshooda waa aad iyo aadka u kala duwanayd marka ma aha un sheekadu inay tahay sheeko si xirfad leh uu curiyey laakiin waxaa laga dheehan karaa taariikhdii wakhtigaa lagu jiray waayihii jiray sida labadaa wadan dee qallaafa iyo beledweyne ay ku kala yaalaan oo etoobiya iyo soomaaliya xaalkoodu ahaa sida dadku u noolaa gabadhu marka dambe muqdisho usii gudbaysaa ceebli noloshii muqdisho jirtay marka ma ahun sheeko xiisale laakiin waa taariikh baa laga dheehan karaa maxay dhallinyarada iyo weliba jiilasha dabcan iyadoo ingiliisha berigii hore uu yaallay hadda soomaaliya aad ugu turjuntay maxay ka dheehan karaan ama ka dhexli karaan ay buuggan ay ka helayaan nuxur ahaan waxa ugu weynee qofka af soomaali ku akhriya aan isleeyahay da-du doonaha ahaadee cabdixakiin uu ka faa'iidi karaya ama uu ka macashaya waxa weeye ba horta nuurudiin faarax wuxuu caalamka kale u iibgeeyey dhaqankii soomaalida markaasuu cirkaa magaciisa ku maray markaa sidaan sheegay maadaama ilaa labaatan luqadood bugaagtiisa lagu turjumay bal hadda waxaan adduunyadii ay dhaqankii soomaalida inaga akhristeen iyo fikraddan ay naga qabaan in dadkii soomaalidu ay la wadaagaan waxa adduunyadu ay ay ka maqashay ama ka akhriday hawl sahlanna may ahayn runtii waayo nuuraddiin marka af ingiriisiga lagu qorayo luqaddu waxay xambaarsan tahay dhaqan waxay xambaarsan tahay fikir gaara marka marka fikirkii oo markii hore soomaali intuu ka tegey loo iibgeeyey caalamka kale oo siday u fahmayeen loogu sheegay in haddana dadkii lahaa lagu soo celiyo oo iyagana siday u fahmayeen ee ugu quruxda badneed loo dhigo hawl aad iyo aad u adag bay ahayd waxaa igala shaqeeyey doctor jaamac muuse jaamac oo xarunta dhaqanka hargeysa oo qayb weyn ka qaatay oo aan u mahadnaqayo iyo cabdifataax cali habane oo aa nin dhallinyaro isaguna xagga garaacidda aad iiga caawiyey waxaan isleeyahay wuxuu wax weyn ka tarayaa in qoraallada caanka uu ku noqday nuurudiin faarax ee abaalmarinada caalamiga ee waaweynna uu ku helay bal hadda in soomaalidina ay la wadaagaan gabagabada haddaan cabdisalaan ku weydiiyo buugga marka laga yimaado magaca uu ingilishka ku noqonayo ama ingiriisiga ku noqonayo luqadaas magaca soomaaliga ahaan ku noqonaya tusaale ahaan oo kale ereyga feer qalloocan oo alaabadii lagu tilmaami jiray haweenka muxuu ka turjumaya ama ka hadlaya haddayna magaca gaaru dul istaagno feer qalloocan waa tii dee soomaalida odhan jirtay dumarka feer qalloocan baa laga abuuray markaa feer qalloocan baan kusoo koobno taa waa lasoo gaabiyey run ahaantii buugga qisadiisa markaad eegto ee aad u dhaadhacdo ma aha feer qalloocan in dumarkii la durayo dumarku u doodayaa uu nuuraddiin qareenuu yahay waxa uu ka hadlayaana waxa weeye waxa qoraagu uu u arko inay yihiin galdaloolada dhaqanka soomaalidu uu leeyahay ama dhaliilaha lagu duri karo sida dhaqan kastoo kaloo caalamka ahiba uu u leeyahay iimihiisa waxyaabuhu soo qaaday waxaa ka mid ah gudniinka fircooniga waxaa ka mid a gabadhan aan waxba laga weydiinaynin mustaqbalkeeda dee awowgeed nin la daa uu siinayo waxaa uu ka hadlayaa in inta badan waa wadcigii wakhtigaasi jire dumarku aanay mustaqbalkooda waa dumarka soomaalida aanay wax badanoo ay iyagu go-aansan karaan jirin laakiin loo go-aamiyo sidaynu la soconno cabdixakiino maanta duruuftu sidaa maaha waxa weeye dhowr iyo afartan sannadood baa kasoo wareegay markii buuggan la daabacay waa lix iyo afartan sannadood wakhti yar maaha fikirkiibaa isbedelay waxaa isbedelay duruufihii dadka soomaalida ku noolaayeen iyadoo sidaasa ayaa haddana quruxda sheekada iyo sida uu u dhigay nuuridiin faarax waxayla tahay inuu istaahilo qof walba akhriyo